kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska barnaamijka toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa safarada nafhurka leh ee ay gabdhaha soomaaliyeed qaarkood u galaan in ay helaan waxbarasho sare iyo xarumaha yar ee ay leeyihiin gabdhaha ee caawimaadda u fidiya gabdhahan siciido xasan maxamuud waa ardayad masaafo dheer oo xagga dhulka ah u soo martay sidii ay waxbarasho sare u heli lahayd waayo waxbarashadah ayaa ugu fadhida macno ka qara weyn inay ku shaqo tagto waxay iga dhigan tahay inaan deegaankan deganaa kasoo tago oo ahaa runtii etoobiya kililka five oo gurigan halkaa uu ku yaalay waxay iga dhigan tahay inaan nafteeda horumar gaarsiiyo oo aan waxbarasho waxbarashadeeda heerkan doonaya aan ka gaaro in aan noqdo qof wax bedeli karaya waxaa laga yaabaa dhegayste in markiiba aad isweydiiso in siciido degaanka ay ka timid ee degmada booh iyo guud ahaan dhulkaasi ay ka weyday waxbarasho la mid ah tan ay ugu soo tacabirtay magaalada garoowe ee ay haatan wax ka barato ujeeddaduse taa maaha runti garoowe caqabado ayaa i keenay waa garan kartaa gabr markii la yahay oo gabar yara oo la dhalay oo miyiga lagu galay oo joogta markay tahay waxyaaba badan baa caqabado ku noqon karaya waxay ahayd inay in caqabada ay qabsato i keentay halakana waxay tahay in aabehe anigoo yar uu igu daray nin weyn oo oday ah kabacdii ay igu noqotay caqabad oo runtii ay waxyaabo baran badan iga soo maraan halkaas oo aan ku qaadanayay eydkaygii ilaa deegaankaygina inac siisay oo aan ka doorbiday meel aan tan ahayn inaan tago oo aan waxbarashadeeda kasii wado waxaad doorbida marka inaad degaankaas aad kasoo haajirto oo kilinka shanaad ku yaalay magacii degaankaasi degmada book tuula hoos tagta jiracda la yidhaahdaa magaalada garowe waxa ay soo beegsatay iyadoo aanay jirin cid ay ku soo hiranaysay oo uga soo horreysay si ay waxbarasho uga hesho balse waxa waday ayaa ahaa han iyo himilo ay lahayd waxaan iskaga bixin jiray waxyaabaha yaryar ee hablaha iskaga xergadgataan hawareerinta loo yaqaano sida in aad qof guri leh oo xaas oo kale aad gurigiisa ugu geysid aad waxyaabaha baahidiisa intaad weydiiso aad u iibiso dan aad u geyso si aad adigoo aad isugu deberto waxyaabahaas hay wareerintaad iskuulka isaga bixin jirtay ha geesi ilaahay ma xile nasiib wanaaga siciido waxa ay muddo kufaakacdaba waxay ugu dambayntii heshay gabdho waxbartay oo dareemaya baahideeda oo u ballanqaaday in ay ka saacidayaan waxbarashada inta uga hartay maadaama ay niyad adag la timid alxamdulilah intii hadda ka horeysay aniga ayaa iswaday haddana aad ba uga faraxsanahay gabdhaha barnaamijkan inay iga igala qayb qaateen inaan waxbarto oo ii kafaala qaadeen waxbarashadeeda hadda maxaad barataa hadda migration baan ahay nafaqada hooyada iyo dhalaanka waxaan ku doortay wadankeyga waa ka ugu hooseeya macnaha ciyaalka oo kaleeto talaalada maamooyinka may helaan la talin ku filan waxaa ka jira habacsanaan waxaa jirta markii ila muuqatay aan geliyay nutritionka baahi in loo qabo qof nutritionista sidaa darteeda igu kaliftay inaan barto fahmo maxamed ducaale oo iyana wax ka barata jaamacadda admas ee magaalada garoowe oo ay sanadkii labaad dhiganayso ayaa iyaduna kasoo gurtay miyiga si ay jaamacad u hesho ani waalidkayga waa dad reer miyi ama xoolo dhaqato aan magaalada may degana anoo yar baan magaalada soo galay faaneda yar baa la i keenay hase ahaatee maan helin wixii aan u baahnaa ino qofku markuu dadkiisa la joogo ama waalidkiisa la joogo ama markuu walaalkaada xataa ha ahaadee kuma siinayo daryeelka aad u baahan tahay mar walba dhanka waalidkaa kuma mateli karo caqabadii aniga iigu weyneyd isoo martay noloshayda waxay ahayd xilligaan jaamacadda bilaabayay oo ahayd jaamacadda marka oo markii aan sanadka laba kun iyo sideed iyo toban markii aan jaamacadda haddaan ku jiro aan bilaabayay inuu caqabaduhu way kala horhoreeyaan oo muxuu ahayd aniga haddaan dhaho caqabadiidan kasoo sheekeynaya runtii maahan wax dhamaan karta laakiin midda u dambeysay oo xilligan jaamacadda bilaabay aniga bulabaanka u weyn oo ihaysay nolosheyda ama isoo maray wuxuu ahaa dhinka financialka markii aadan shaqaynin aadan haysanin oo muxuu ahayd qofku garab siiya ama walaal ha ahaado ama ehel ha ahaado alxamdulilah dadku muxuu inkastoo familka ay ahaayeen dad iska danyaar qofna qof wax ku biirin karin marka waxay ahayd markii xilliga aan jaamacadda bilaabayay runtii jaamacadaha markii la bilaabayay waxaan sababtaa u bilaabay qofka higsi ayuu nolosha leeyahay mar walbana waxaan jeclaa inaan waxbarto waxbarashaduna waxay ahayd wax aniga igu dhex abuuran inaan gaaro heerka aniga u baahanahay weligeyna waxaan jeclaa inaan noqdo qof bulshadii wax badan usoo bandhigta ka shaqaysa bulshada horumarkeeda iyadoo aan hal shilin haysan hase ahaatee kalsooni ku qabta nafteeda iyo in arrimuhu hagaagi doonaan marka ay bilowda jaamacadda ayay fahma dhex fadhiisatay jaamacaddii ay rabtay inay wax ka barato waan iska galay jaamacaddi no ana kushii meel ka ogeyn waan weydiyey maamulka waxaa laygu yidhaahday mid sharanka marka imtixaanka la gelayo oo laba bilood dhigantiis baa lacagta lagaa qaadanaya rajo waxaa igu jirtay aan labada bilood inaan lacag kusoo xareynayo waan ku raadinayo jaamacadda siigeeda inaan isaga soo bixiyo meel kasta ayaan garaacay albaab kasta ayaan garaacay labadii bilood xataa waxaan codsaday inaan kaariyad noqdo meel reer gurigood ka shaqeysan jaamacadeeda aniga u dabirto laakiin reer walba aan u tago ama gabor kasta aan dhaho aan ku shaqeynaya waxay oran jirtay aniga waxaan rabaa qof sabirka gelinba iyo guriga aan ka bixino shaqaalahan qabsanaya waa in noqdo qof cashiga qoraayo qaba ii kariya anigana muhiimadeeda nolosha aan u socda waxay keliya inaan waxbarashada ii suurta gasho inaan kaado marka ii suurta geligooda inaan noqdo kadib waxaa dhacday maalintii labadii bilood ayaa soo dhamaatay oo jaamacadda anigu aan hal shinti oo hal kun shilin aan haysan marka aan jaamacaddii isaga bixiyo jaamacaddii baan nimaaday maalintii aan kusinka layga soo saaray maxaahayde waxaa laygu yidhaahday weliba markaas jaamacadda aan galay waxaan dhigtay aniga facultyga aan aniga jeclaa inaan barto ayaan marka hore saacadda ka bilaabay markaasaa goorta labadii beri isal bilood dhimaatay oo midkaranki la joogo xilliga imtixaamaadka la geli lahaa mahaantii labadaa bilood waxay iga iga xanuun badnayd konton sano maxaa yeelay qof aan haysan jaamacadda iska imaanaya oo aan nin ku jiro ka ogeyn xataa casharka ma socon jirin welwel aan ka welwelayo jaacadda qaabkaan isaga bixinayo maxaad samaysay markii dambe markaa waxaa dhacday markii dambe waa lasoo ceeriyey maalinta waxa lagu yira lacagta keen maalin qabso ayaa financiga lagu yiri lacag waa inaad qabsataa time aad mxahayda ku bixin karto ee lacagta waxaan ku idhaahday waxaa rabaa inaad six days ii qabataan six days inaad jaanta ifisaan ifisadaana kusii dhigan karo lacagtana kusoo xarina haddana ugu cashaay xilligaas ma haysto hal doolar meel kuma oyi doolar oo anigii baaba xataa di ay kusoo ha xaafada aad bay u kala fogaayeen markaan joogay jaamacadeeda mid ayaan kusoo aadi jiray isna waan usoo lugeynayay fahmo oo ah qof niyad jab ka fog ayaa ugu dambayntii ka gudubtay caqabadihii ka haystay dhamaystirka waxbarashadeeda jaamacadeed aabba iyaa imaaday maalintii dambe habeenkii markii shan beri aan lasoo qabsay anoo laba maalmoodoo keliya iga dhimanta ayaa aabba miyigii ka imaaday markaas ayaan lugaha ku dhigay laba tobankii maalinta ayaan ku dulbooyay waxaan dhahay aabow aniga mxaahayda cid kale ma haysto adiga ayaan ehel ku haystaa mxaahayda anigoo keliya ana dadkaaga waxbarta meesha tan sida iga dhan aaba ayaa xilligaas bilaabay in albaab kasta iyo meel kasta isdhihi karay qofkaan mxaahayda gabadhaada mxaahayday waxbarashada waa lagaga bixin kara ayuu kale markii dambena alxamdulilah mxaahayday fiigeydii jaamacadda waan helay haddana saasay dhigta asiya abshir aadan oo ku magac dheer dalmar waxa ay ka tirsan tahay xarunta hagista iyo la talinta ee ka shaqaysa gacan qabashada gabdhaha ku dhaqana puntland si ay u gaaraan himilooyinkooda dadka ay xaruntooda saaciddo waxaa ka mid ah siciido oo aad codkeeda qaybta hore ee barnaamijkan ku maqasheen marka horese ha inoo faahfaahiso baahida keentay in la sameeyo xaruntan walaal barnaamijkaas waxaa weeyaan center dhowaan la aasaasay oo lagu magacaabo modern coaching and consulting center loogu talagalay in lagu soo saaro oo lagu hago xirfadaha iyo mise maxaan ku idhahdaay kartida iyo hal abuurka guud ahaan hablaha soomaaliyeed ee weliba kuwooda waxbartay ku jira eena banaanka keeni karin isla markaasna la talin loogu sameeyo maadaama santarka ay abuureen gabdho dhammaantood dhalinyar ah shaqooyinka meelo sare ka jooga qaarkood xarumo aasaaseen qaarkood macalimiin jaamacadee yihiin qaarkoodna hal abuuro kale ay leeyihiin aasaaska xaruntan ayaa sida ay sheegayso dulmar waxa ay ka dhalatay kadib markii gabdhahani waxbartay ay arkeen inay jiraan gabdho kale oo waxtar u lahaan lahaa bulshada hase ahaatee ay duruufuhu xayndaabayaan oo u baahan faragelintooda dhalinyaradan guulaysatay ee centerkan aasaastay ee dhammaantood gabdhaha ay isu tegay in ay awood u leeyihiin inay kuwan laftirkooda ay sheekooyin ka dhaliyaan islamarkaasina baraan qaabka sheekooda intay u sameeyaan ay fagaaraha ku gudbiyaan haddana wax ugu qabsan kari lahaayeen qofku haddii u soo daran yahay in uu dad ka hor hadli karayo shirkad uu maalgashi u dhigta ka hor hadli karayo macalimiinta u dhigta ka hor hadli karayo bulshada ka hor hadli karayo isla markaasna uu xirfadii leeyahay sida ugu wanaagsan uu sheekadiisa u gudbin karayo ama doonistiisa iyo waxa uu doonayo oo rabo in lala qabto u gudbin karayo aqoonta uu u yeesho ayaa waxay u saamaxaysaa inuu qofkii wax walba oo nolosha uu ka doonayo uu helo waxaa jira sabab riixaysa in gabdhahan ay ku fakeraan in la helo gabdho iyaga oo kale ah oo u guntada gabdhahan kale ee hadda ku jira kufaakaca si ay u soo hinjiyaan ilaa iyo inta ay iyaguna cagahooda oo adag ku istaagayaan doonista iyo waxa ay bulshada ka doonayaan inay sheegan karayaan ra'yigooda in ay banaanka la iman karayaan sii u ordaysa maxaan ku idhaahdaaye in ay la loolanto ama xil siyaasadeed ay raadiso oo ragga kale ay maxaa ku wax la qaysato in ay hadli karayso oo ay wax raadsan karayso caqabadaha gabdhaha ay la kulmaan hadday tay kufri hadday tay jirjin hadday waxaas oo dhan tahay in ay gabdhaha kale waxbartay ay ka hadli karaan in ay haweenku haddii iyaga wax u barteen ay u qareemi karayaan malaayiinta kale aan waxba baranen soomaaliya ku nool gaar ahaan puntland yacni wax walba oo maxaan ku idhahdaaye haween horumarkiisa gabadh caqabad haysataa ayada wixii maxaan ku idhahdaa horyaale donisteeda ahayd ayay tan waxay u noqonaysaa muhiim waayo qof aan hadli karin dadkan waxba la qaybsan karin isna wax ma helayo cid kale wax ma heli karayo
intahaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadannay safarrada nafurka leh ee ay gabdhaha soomaaliyeed qaarkood u galaan helista waxbarasho sare iyo xarumaha yar ee ay leeyihiin gabdhaha ee caawimaadda u fidiya gabdhahan inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo